wakhti ku dhow sideedii iyo barkii subaxnimo ee saaka saacadda magaalada hargeysa ayaa si weyn looga dareemay codbaahiyayaasha masaajidada kala duwan ee magaalada hargeysa iyo magaalooyinka kale ee somalilan salaada la tukado xilliga qorrax madoobaadku uu dhaco taasi oo ka dambaysay markii la arkay in qorraxdu ay madoobaatay iyadoo dadweyne fara badanina ay u dareereen masaajidada markii codbaahiyahaasi qur'aanka laga akhriyayay dadku maqleen waxaana jawigu uu ahaa sidan قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا aqoon-yahan abshir askar maxamed waxa uu ka tirsan yahay xarunta dhaqanka ee oday kasheeke ee magaalada hargeysa waxaana uu aqoon durugsan u leeyahay cilmiga xidigiska labadan dayaxa iyo cadceeddu labaduba waa laba aayadoodu ilaahay leeyahay marka dadku way tirsadaanuun markay madoobaadaan iyo marka ay sida caadigaa inoogu wareegayaanba arrintan saaka dhacday waxay ahayd cadceed madoobaad cadceed madoobaadadu inta badan sanadadan way inagu madan yihiin iyo dayax madoobaadaduba dadkuna gaar ahaan soomaalida geyiga dhulka soomaalida waxaa xoog looga dareemaa cadceed madoobaadka waayo dayax madoobaadka duni kale aynu kala xilinahay iyo qalab lagu eego oo mar uu haryari gelayo ay jirto inaan inagu madow badan arkayn baa jirta xagga cilmigan xidigiska iyo aqoonta durugsanee xidigiska oo dunidu aad hadeer uga horumartay xoog baa loo sii saadaaliyaa waana la tiriyaa tirinteedaas waxay keentay marka habkan ay u dhacaan cilmiga saynisku wuxuu inoo sheegayaa marka ay layn isku toosan galaan dayaxa cadceedda iyo dhulka marka dayaxii ayaa saaka isku gudbay bay noqonaysa haddaynu soo gaabinno cadceeddii inkastuu dhulka aada uga fogaayo wada qarin kari waayey iftiinka cadceedda haddana si shilinka dhexda madow ayuu galay weliba kan waxay yidhaahdaan wax wareeg dayax wareeg ayaa madow ku sameeyey cadceedda marna badh buu madoobeeyaa maruu wada madoobeeyaa oo markuu dhulka u dhow yahay uu weyn yahay marna si wareega goobaabuu u madoobeeya marka adkaasi kii reerka xilliyada dhifdhifka ah ee dhici jiro kala saaka aqoon-yahaan abshir askar maxamed ayaa geesta kale tafaasiil dheeraada ka bixiyey in marar badan oo dayaxu madoobada aan inta badan laga dareemin dhulka soomaalida waa runtaa innaga maadaama inaan qalab haysan madowgu marka uu weyn yahay bayn weliba dareennaa waxaynu naqaanaa laba xilli inay maalintiiyo habeenku isla ekaadaan oo maaraj koob iyo labaatankeeda ilaa saddex iyo labaatankeeda markay cadceedu timaado dhulbadhaha habeen iyo maalin isleeg bay dalalka tropical regionska helaan markay sebtembar oo imika cadceeddu inagu soo socoto sebtembar la gaadho ekuwetarka timaado dhulbadhahana ayadana saas leeg maalin iyo habeen isleeg ayaynu markaa helnaa haddaba tubtan marka madoobaadadu dhacayaan waxa weeyaan marka ay isku toosaan xariiqan dayaxa iyo cadceedda iyo dhulka marka xaggey ku kulmi karaan waxay ku kulmi karaan xariiqa koonfureed ee loo yaqaano kansalka ama casaanyada iyo xariiqa waqooyi ee loo yaqaano cobriconka ama geesoolaha taasoo markaa saaka tii dhacday ahayd xariiqa cobri consalka inay ku kulmeen oo isku beegmeen markaa inta badan equatorka way yartahay inay dhacdo laakiin mararka qaar iyagana way isku beegmi karaan mar kastoo isku beegmaanna aqoon ahaan waxaynu ka dareemaynaa inay laynkoodii lasii saadaaliye ay tahay taa waxaa lagu xaqiijin karaa moorada ay ku wada jiraan oo haddaanay moorada ku wada jirin meel ma qarin karo harka dayaxu cadceedda kuma beegmi karo haddaanay iska soo horjeedinna dayaxu ma madoobaan karo oo haddaanay toos isugu toosnayn harkii cadceedda laga qarin cadceeddii dayaxi isaguna waa adagtay inuu madoobaado ilaahay baa laakiin aayadihiisa iyo aqoontiisaba kowka inooga xeel dheer mid ka mid a masaajidada magaalada hargeysa oo lagu tukanayay salaada ayaa markii ay dhammaatay waxa aan la kulmay sheekha masaajidkan sheekh ibraahim cabdi cumar waxaana aan weydiiyey wakhtigii nebi maxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee marka ay dhacday arrintan oo kale tallaabooyinka uu nebi maxamed u jideeyey dadka muslimiinta ah inay qaadaan markay arrintan oo kale dhacdo arrintaas wakhtigii nebiga u dhacay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh axaadiis aada iyo aada u fara badan ayaa ku soo aroortay waxaa jira waxyaabo fara badan oo sababa waxaa ka mida almacsiya macsiyooyinka oo qofkii maxaqta ilaahay uu caasiyo subxaana wa tacaala ayaa ka mid a markay ummaddu la timaado macsiyada maxay noqotay lagu cabsigeliyo aayaatun min aayaati araxmaan aayaad ka mid a aayaadka ilaahay siday inoogu mid inoogu iman doonto insha allahu tacaala xadiis ka mid ah xadiisteena rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh nabigeena suuban salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wuxuu yidhi laa yankasifaani limowti axadin min annaas walaa lixayaatih dayaxme- dayaxmadoobaadka ama qorax madoobaadka labada ku doono ha noqdo lama madoobaadaan qof dhimashadii waxay la madoobaadaan waxa weeye waa aayatun yukhawifu allahu bihi cibaada waa aayad ilaahay addoommadiisa uu doonayo inay soo noqdaan oo lagu cabsigelinayo limowti axadin qof dhimashadii isma bedelaan ma madoobaanayaan walaa lixayaatih qof noloshiina ama qof dhashay sidaa darteed iskuma bedelayaan waayo dadka ay casrujaahil waxay odhan jireen maanta waxaa dhashay qof weyn markaa waxa isbedelay qoraxdii ama cad- ama maxaa dayixii qaarna waxay odhan jireen waxaa dhintay maanta qof ummadda karaamo ku lahaa oo weyn sidaa darteed waxaa dhacday arrintaa in wada arkaynay odhanayaan ee qorax madoobaadka ah ama dayax madoobaadka arrintani wakhtigii nebiga way dhacday salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh sida ku cad xadiiska caaisha ay warinayso waxay tidhi خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي qorax madoobaadkii kan ka horreeyey ayaa ahaa bishii disembar ee sanadkii tegay ee labadii kun iyo sagaal iyo tobankii khadar maxamed cakule v o e hargeysa